فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم اياته لعلكم تعقلون
markaasaanu nidhi ku dhufta ninka la dilay wax ka mida saca la gowracay sidaasuu alle u soo nooleeyaa meydtida wuxuuna idin tusaa calaamooyinkiisa si aad u garowsataan